dadka deegaanka caadi iyo ceel cabdi oo gacan ka helaya dowlad goboleedka galmudug iyo nabadiidka al-shabaab ee ku sugan eryadaas halkaasoo dagaal uu ku dhex maray dhibaatooyin badanna lagu gaarsiiyey dhimasho iyo dhaawacba leh iyo hub iyo saanad laga furtay marka waxay lehay mahadiisa deegaankiina waxaa gacanta ku haya dadkii deegaanka dhibaatooyinkuna sidaasay u dhaceen xagga dadka deegaanka iyo waxaa ka shahiiday hal ruux hal ruuxna waa dhaawac ilaa iyo haddana waxay u taagan yihiin sugidda ammaankooda deegaanada ay ku sugan yihiin inay ilaashadaan deegaankooda nabaddiisa iyo xoolahooda iyo sharafkooda intaba sida dadka deegaanku ay soo tebiyeen laba iyo labaatan dhimasho ah iyo soddon dhaawac ah waxaana laga furtay hubyisan